bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfayla ka dhowaada warka hamiinama idaacadda warsan qodobada warsan hamiinamaadan siin haytanoyba ku mid ahaa maamulka degmada buurha kabyoweyba uuse ku warbiyey walyaabooq iyo kubedelan degmada deeq jaamacadeed oo ku qoy jira ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya islamarkaadna beesalaange oogee kala ka furay magaalada baydhabo falmaahudiinka soomaaliyeed oo wara ku saareen qofka la sheegay intuusan gefi nebi moxamed boqolaal dad aya waybayo geeka deeq raashinga dhanka qaybiyey degmada walaweyn ee shabeellada hoose wafdaga ra-iisul wasaaraha oo ku qayb galahay shirka qaramada midooba ciidamada kenya oo geekaasku ku baxeen degmada baardheer ee gobolka gada akhbaraadka binaankana waybaa ku mid aha donald trump oo kahanjab hintuusu burburi doona kuuryada waqooyi iyo weliba dhul gariir weyn oo mexico ka dili dad ku badan lama boqol qof
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinnamo arbaa ee u khamiisnaha gala hayta taaragdan iyo ka eedanta labaatanka bilo sagaala sanadka lamada kuntum iyo todobadahana soo baxayana qodobadii warkaan koobanaadana ka dhowaadayo ugiyo fisanga maamulka degmada buurhakaba ee gobolka baayoweyba usug warbey walyaabogiyo ku bedelan degmada maxamed ibraahim nuur oo guddoomiga degmada buurhakaba ee gobolka baay iyo maruusan warmaaye barnaamij siyaasadeedka kulanka warsan iyo weyba uuse ku hadalay walyaabogiyo ku bedelan degmada usuuna sheegay inta shacabkii maamulka degmada uuse ku dhexay wada shaqayn fayla taadnuusa sheegay intii ka koyta isbedelka iyo wadaag maamulka degmada buurhakaba ee gobolka baaya runtii arabadaha ka bedelnay geeg wadan haddana bilahayna le unan dadna bilahayna degmadiina mishageeda eedeeda aan fayday alxamdulilah nay waaye maamulka keegaan daraga hayta maamulka shacabka waaye waa maamulka isa xisaabtanka maamulka shacabka la xisaabtama lahaayo waaye maamul waa kuqanacsan oo eedeedan kukalsoonan waaye kulay xiriir faydana noo dhahay wana bulshadeeda degmada wal oo hadda geeg humaateena dhahayaa dhamale magaaladana eedaa mishaedan ka shaqay runta isbedel badan hasuu dhimay ma suu dhimay waa ururo dhalinyaro dhismay oo haweenkia la dhisay ururada bulshada la dhisay nadaafadii sanitationki magaalada ka shaqaynay sida hadda eerbooro iyo hadigeedkaamarahaydegmada buurxakaba male garoon maamulkii shacabka waybayo isticmaalayaana jidadka markiioo baydhaba aanbahayaan maamulka waybayo haraa jareena kolaya markaas jidkaad isticmaalasa guddoomiyaga degmada buurhakaba ee gobolka baay maxamed ibraahim nuur iyo arrintaas wayba uusa ka sheegay intii haddiiyo walanku jarna haddii oo jarana uusa sheegay intii ku jaran dhammaan gobolada soomaaliya taasdeemo kolonyaleyna anaba jidkaha mari kolonyana mahamana taashankikaari beenanka sheegay walba maka jiraan shabalna geeda buurakaibeedhawlena kasu korta meelwal geed rooga nooga meel buurakabashileediyeleynaha baydhabo baa ka tanaate daraad nidaam kontaroolkan qorsheya namangareeda las abdooge siyeed kilometr meel baydhabo jarta taasiyagoo dhanka dhan buumaayo walaalka meel buura kabshileeyo dhan efasde laakin jeeg magaalada in dadkii kalsooniha kakahooyan kalsooni kadiisidaadan xinaga tay dhiniga ciidanka awal barbaranta dhanka teeganayo ama afar iyo labaatan saqalalaasi magaalada oo iska iska iska dhacayo oo magaalada ciidamada dhahdiyo dhihi jira hadda walaayo dhoon nadaamin hadda jeegla haba iskridaawna male ciidankii haba isimiye taliyaasho
degmada buurxakabiyo ee degmo weyn wayba kanoo la dadyo fara badan wayba hadda laku dareemahaye hakabadow dhina welba ee deeq jaamacadeed oo ku koyti ra-iisul wasaaraha xukuumadda islamarkaadna beesalaange iyo wayba geekala ka furay magaalada baydhabo cali aadan maxmuud korontiya faafahinta warkaning haya arday dhammaysta dugsiyada sare magaalada baydhabo isla markaasna aan awoodni inayo isku biyaan sunuud jaamacadeed iyo geega lankufuri magaalada baydhabo xarunta gobolka baay jaamacad sunuud lange jaamacadun olonka magadari jaamacadun olonka magadari jaamacadda kheyre ee baydhabo iyo furitaanshe waybaa ku qeyb galay mas-uuliyiin ku dareerta degmada xildhibaan dowladda dhexe waalidiin iyo arday idriis cabdidhaktar oo ee mudane ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya waan laaqudoolada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo qeyb ku eh mas-uuliyiinta lahan wakiiladii inayo baydhabo ku furan jaamacadda sunuudlaante e yaa usuuna goobtaas ku hadali waybaa sheegay tan inayo fursadan gata boqolaalka arday oo aan awoodna inayo isku biyaan sunuudda jaamacadeed maanta wala waxa waaye maalintii ugu horraysay jaamacad oo bees la'aan lagu dhiganayo waay oo loogu talagalay dadka aan waalidkooda ka bixin karin jaamacad waxaa nagu maqaalo hataa qaar ka mid a inta waxaa fadhiyo oo shan sano lix sano raadinayay inay jaamacad wax bartaan ay laakiin awoodi waayeen jaamacaddan waxaa ku deeqay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali khayre jaamacadda jaamacad khayra la waa khayre university of baydhabo waay waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka aan awoodin inay iska bixiyaan jaamacad saasoo kale gudoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo gudoomiye carab yaa usuuna hadallo kooban meelaas ha ku jeediyey waybaana sheegay in wal lagu faraxa ayay etatan runtii ilaahay mahadle geeka farhad winganingata inuuna ma- maamulka degmadeenuna geeka ku dhibgalna jaamacad khayre university of leeraw oo baydhow geeka boqol arday liinka- liin- eh, liinfur lafadaw iniwa walka bardan dad dhabaataysan iyo dad walanhaysana iyo dad ogoon e iyo dhammaan antaasanaska jaran dad tabar doran taasay geeg eedyadaan ka faraxsagna wali kale inta ku sheegna fadaane runtii baydhow wal ogi dad badan oo geeka obooda ini walbarasho isku dhiibaan iyo dad badan oon oboodna yeego anaska jaraan maylaraa ogoon iyo dad walban haysana anaska jaraan dhammaantiyo taasay maylanaa geeka farhad winganingata jaamacaddan lankamaga daray jaamacadda khayre ee baydhabo yaa ku qoytay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre way baan la rajeeyey inay ka faa'iidaysadaan boqolaalka ardayda oo ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo aan hadhamaysata dugsiyada sare dhinaca kalena wafduus hogaamiyay ra-iisul wasaaraha soomaali oo aan iska jiran wasiiri iyo diblomaasiyiin yaa ka sugan xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york iyoona se rasmi ah oo ku qayb galahayaan shirkad toddobaati lamaad ee golo landhanyi ee qaramada midooba ra-iisul wasaaraha ka fadheeda doona gembarka soomaali kaleta xarunta qaramada midooba way banaanti usa shirka dareera usala kulmo doone mas-uuliyiinta caalamka kushal dareeran ee shirkaha ku qayb galeen wafdaga ra-iisul wasaarahan ku qayb galahay shirka qaramada midooba yoweyba ku mid aha wasiirka arrimo banaanka yuusuf garaad wasiirka qorsheynta ambasador jamaal maxamed xasan wasiirka gaashaandhigga cabdirashiid cabdulaahi danjaryaalka soomaaliya fadhi qaramada midoobay u k iyo sweden oo ee diblomaasiyiin soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo maalinta jamaade ee hadareerta shirka ku jeedi doona khudbad dheer oo uusan kuga hadlow xaaladda soomaaliya ka suganta iyo isbedeladii dalka kudhiya iyo horumaradii iyo deertii dowladda soomaaliya culmaa udiinka soomaaliyeed ee weybayo warha ku saarayna qofka la sheegay inti uusan gefi nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam faahfaahinta warkan weyba muqdishohan ku diray zakari kaasima iyadoo maalmihii aynu ka soo gudubnay si weyn loo hadal hayay nin u gafay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee islamarkaana ku sugan gudaha magaalada gaalkacyo kaa oo lagu sheegay inuu hayo sida uu hadalka u dhigay sawirka nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee majmaca culimaaudiinka soomaaliyeed gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulanka ay ku yeesheen ayaa waxa ay kaga hadleen ninkaa u gafay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee gudoomiyaha hay-adda culimaaudiinka soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo warfidyeennada kula hadlayay gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa marka kulankaa uu soo idlaada kadib waxa uu kaga warbixiyey qodobadii ay ka soo saareen kulanka ay maanta ku yeesheen gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho kow culammadu waxay caddaynayaan inuu ninkaas cabdiweli diinta ka baxay waayo wuxuu nebinimadii siiyey qof aan ahayn nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed oo ku dhashay maka kuna aasan madiina qaala tacaala waman yakfur biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi alaakhir faqad dalla dalaalan baciida labo waxay kale oo culammadu caddaynayaan in cabdiweli uu meel kaga dhacay xurmadii iyo sharaftii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya waalaakhira waacadda lahum cadaaban muhiina waqaala tacaala waaladiina yu'duuna allaha warasuulahu والذين يؤذون والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدح waxay culummadu soo jeedinayaan ku soo jeedinayaan ninka la yiraah bilow shuux xuseen oo ah ninka sawirka iska leh inuu si buuxda u caddeeyo mowqifkiisa iyo xiriirka kala dhaxeeya cabdiweli sheekh cali cilmiyare iyo dhammaan macluumaadka la xiriira mowduucan asaga ah afar waxaan u mahad celinaynaa maamul goboleedka galmudug oo ka qaatay arrinkan mowqifka munaasabka ah waanu ku bogaadinaynaa waxaana dowladda dhexe u soo jeedinaynaa inay ku gacan siiyaan sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa ninka asaga ah shan waxaan ugu baaqaynaa culummada waxgaradka odayaasha in ay kaalintooda ka qaataan soo afjaridda mashruuca baadiyeynta uu uu wado cabdiweli ayna mar kasta ilaaliyaan diinta iyo danaha ummaddooda lix waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka uu lumiyey cabdiweli inay toobad keenaan inay ka toobad keenaan baadidaas una soo noqdaan caqiidada islaamka ee muqadaska ah wabilaahi tawfiiq waxaa saxiixay sheekh bashiir axmed salaad sheekh yuusuf cali caynte sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed soomow hadalka ka soo baxay majmaca culimaaudiinka soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo maxkamadda koonfurta gaalkacyo ay sheegtay in dembi lagu waayey ninka la sheegay inuu u gafay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee garsoorka maxkamadda koonfurta gaalkacyo sheekh maxamed macalin maruu waraysi gaara siinayey laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa waxa uu sheegay in ninkaas mar la hor keenay maxkamadda dembi lagu waayey islamarkaana lagu magacaabo sheekh cabdiweli sheekh cali cilmi yare sheekh cabdiweli sheekh cali cilmi yare oo la sheegay inuu yahay ninka u gafay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo warfidyeennada kula hadlaya gudaha magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid been abuur ah islamarkaana si gaar ah loo buunbuuniyey muslimiinta dadka ee maqlaya wa- haddii alla kuu ron yahay waxay ogaanaan wixii loo sheegay haddaan wax wara kama hayo laakiin waxay soo gaartay oo hadda laysoo sheegay in warkaa ay la bedelay waxyaalaha la sheegay oo hadaloo been abuurka ah anugu ma aanan oran mana iga suurtoodo mana oran doono hadda kabacdi inkastoo hadda wax damba kusoo qaabilaya ayhi mustaqbalo aan laga warwar culumta aan leeyahay ma oran doono xataa hadda kabacdi zakariya qaasim maxamed bagax warsan rediyo gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho boqolaal dadweyne ayaa waybayo geka deeqa raashin ee lanka qaybiyey degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose warbixin arrintaas ku saabsan wayba degmada walaweyn hanin ku diray aweesa temajala waxaa maantoo taarikhda ay ku asaysantaha labaatanka bishii sagaalaad sebtembar sanada laba kun toddoba iyo toban degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose raashin loogu qaybiyey boqolaal dadweyne raashinkaani oo soo gaarsiisay shirkadda juba kaasi oo markiisa koowaad soo dhiibtay dowladda turkiga ayna dowlad goboleedka koonfur galbeed ugu talagashay in dadkaani looga qaybiyo degmada wanlawena goobtan raashinka lagu qaybinaya ayaa waxaa goobjoogyaal ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose uguna horeeya ku-xigeenka gobonatooraha gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha degmada wanlaweyn saraakiisha ciidanka booliska kuwa milatariga iyagoona u kuurgalayay qaabka loo qaybinayay ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada wallaweyn maxamed siidow cabdiraxmaan isaga oona sharaxaad ka bixiyay qaabkay u dhacday raashinkii maanta loo qaybiyey boqolaalka dadweynaha iskugu soo baxay xarunta degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose
bismillaahi raxmaani raxiim sida aad aragteen horta maanta taariikhdu ay tahay labaatan bishii sagaalaad laba kun toban iyo toddoba sida idinka hadda aad aragteen waxaan qaybinaynaa raashinkii noogu yimid walaalaheena turkiga oo ayna soo gudbiyeen maamulka dowladda koonfur galbeed oo ayna soo gaarsiisay shirkadda jubba general trading oo degmada ay noo keentay intii soo dhiibtay iyo intiina soo gaarsiisaba aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ma ahan micnaha wax ku filan degmada walaweyn wax la keenay iyo wax u dhadhow xitaa ayaan laba tuulo marka la qiyaas dadkooda ma dhamma dadka hadda wax la siinayo laakiinse wixii ilaahay uu ku siiyey waxaa la yidhahdaa alxamdulilah ha ku yaraadaan hanoo badnaadaan sidaa u jeeddaan wax lagu qeybiyey kaararkan ayay ahaayeen oo calaamadda oo turkiga oo walaalaheen saaran iyo maamulka koonfur galbeed dhinaca kale gobanatoor ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose oo isagana dhiggiisa la hadlay saxaafadda ayaa bogaadiyey xanaankii raashinkaani loo qaybiyey isagoona sheegay inay muhiim ay tahay in si cadaaladda loo qaybiyo raashinka waxaa ugu macdaliyey maamulka degmada wallaweena taliska booliska iyo kuwa milatariga qaabka ay ugu soo qayb galeen xanaanka loo bixinayay raashinkan iyagoo ka ilaalinaya foodada iyo qaska in loo geysto dadka masaakiinta ah bulshada degmada wallaweyn oo run ahaantii maanta loo qaybinayo ayaan goobjoog u nahay gargaarkii ka soo gaaray walaalaha turkiga loona soo marsiiyey dowlad goboleedka koonfur galbeed run ahaantii magaalada wallaweyn maanta waa ujeedaan sadar muuqa su'aal ka dhan boqolaal waa dhaaftay kumanaan ayay maraysaa maanta kulley qofkii reer wallaweyn ahaa ka warhaya maanta ama goobjoog meeshaan ha ka ahaado ama kala maqal ha ku noqoto waxaan rajaynaynaa insha allah hadduu ilaah raalli ka noqdo in maaragtay wixii aan ku kaalmay karno shacabkeena soomaaliyeed oo tabaalaysan ama walaweyn ha ku dhaqmaadeen ama gobolka qaybihiis kale ha ku dhaqmaadeen waa ku kaalmayn doonnaa hadduu ilaah raalli ka noqdo waxaan maaragtay ka rabnaa hadduu ilaah raalli ka noqdo ee dowlad goboleed koonfur galbeed dadkan waa dad aan bad iyo webi intaba aanan lahayn marka gargaarka la soo gaarsiinayo waa in la xoojiyaa lana badiyaa waaye insha allah waxaan rajaynaynaa inay codsigeena iyo dalabyada kala duwan oo loo jeedinayo dowlad goboleedka koonfur galbeed inay soo aqbali doonto hadduu ilaah raalli ka noqdo dhinaca kale qaar ka mid a dadkii maanta nasiib u yeeshay inay ka faa'iidaystaan raashinkani maanta loo qiibiyaya orradii warsan mikrofanka la dhexa qaaday ayaa waxa ay ka hadleen siday u arkaan raashinkan maanta loo qaybiyey waxaana hadaladooda ka mid ahaa
fiican tahay
ma jiraan wax dhibaato lidin geysta si nabadaa u dhacday
ilaahay ka mahaday ku shukeen rabbagaa ka mahaday aboostu dewanaad war ilaahayna siningaab halne
maxaad leedahay maamul war ilaahayna sii halna walkal aan naftaydan wiin ahaa iskaa kalma qabo alxamdulilah wali halna halne وكان كان هذا الفيديو واي ايه مرك ان شاء الله تعالى عندنا وحي كلام فريدو هاني شو هاي ايه وكاس كل دولة دوانو سودا انت وعانو كده مراك ده لا سلام maamulka iyo مامور sida- فيها كل بقى وما حسين raashinkan maanta loo qaybiyey dadkaani tirada badan ayaa waxa uu ku soo aadayay xilli dad badan oo qaxooti ay ku jiraan gudaha degmadani iyagoona maanta qaarkood ka faa'iidaystay raashinkaani ay usoo dhiibtay dowladda turkiga in usoo marisay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya aways bashiir cabdiraxmaan awaystimo radio warsan wallaweyn shabeellada hoose
wararka uu ku yahay degmada baardheer ee gobolka gadiya sheegaan antee cutubyo ku tirsan ciidanka kenya geeka iskugu bixin degmadaas oo lamadii sana ee lahadhaafi kasuguna ayaga ciidamada kenya tan i xalay isku qaban qaabiyaaye kubahawga saldhig iyo kala hayan degmada weybana geeka antion kubana la damiyey isgaarsiinta wararkaiyo sheegaanta ciidamada kenya ambaheng dhinaga jidkan bahawa degmada beled xaawiyo ona sedhab eenanin ogayna meeliyo onku sii guduba doonana degmada baardheer ee gobolka gadaya weybaka sugana ciidamada dowladda iyo haan itoobi manamay og sababtiyo xildhigan unku bixin ciidamada kenya bartamagii sanadkii lamada kuntum ishanti yahaytay marka ciidamada dowladda oyo weheliyaan ciidamada kenya iyo haan itoobi iyo lagu wareegan degmada baardheer oo muddo sanade iyo ku taliyayeen al-shabaab meel warkaasi ugu kooyahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha maraykanka donald trump yaa in sheegay gololan dhanyi ee qaramada midoobeentu isu burburi doona kuuriyada waqooyi haddii laka haddii laka qasaba antiyo isdifaacaan difaacadaan saaxiibada maraykanka wayba yahaytay khudbad kulul oo uuse ka tilmaamay hogaamiga kim jong un qofwadada gentaal islamarkaadna kajara howlgal isnidaamin ee kuuriyada waqooyi tijaabadii nuclearsha i gantaala iyo-ona ka gacan sayrtay qaramada midooba kahorantiya khudbadda kahorantiusu khudbadda jeedina master trump iyo weybausa hadal jeediya xogayaga guud ee qaramada midoobay antonio guteres oose ka baaqay ante lagu horseeda dagaalada dhiyahaya madaxweynaha maraykanka donald trump weyba kale uusa weeraray iiraan iyo wala uusan ku weri hogaansha dilaaga ee weyba uus eray iiraan weybaya iska dayday intii deganaansha laan ka abuurta bariga dhexe oo dhan donald trump yaan ka baaqa iiraan intii roo jeeda taageerada ayaan fadi hayta argagixisada islamarkaadna weyba cambaaraya heliiskii uuse obaama la gali iiraan dhina kaleed iiraan iyo weybayase dharfan inkugu jawaabtay khudbadii donald trump ee gololan dhanyi ee qaramada midoobe wasiirka arrimo banaanka ee dalkaas maxamed jafad weyba uuse hadalkan trump ka tilmaamay hadal naceeb ee oo jaahilnimo ka muuqata oo lanku baahnayn qaramada midoobe xiligan lakajara aabahaata weyba isla arrintan ku hadlay madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani oo sheegay intii maraykanka usu waayi doona kalsoonida iyo dunidan qabta haddii usa kunagada heliiska barnaamijka nukliyarka ee iiraan lalagali golo guud ee qaramada midoobe oo kala fadhiga aan dareera doona ilaa isniintiyo ee toyo-oniska kooyi doonaan hogaamiyaalka boqol sagaali sededal aan ka dambayntiina dhul gariirbiinyo ka dhowii baartamaga mexico waybana ka dhammaday in ku badan laba boqol labaatan ili qofa tumanaang magna wayba laa sheegahayeen tiyo ka burbureenga saasoo kale dhulgariirkan yo wayba la sheegayntii ka dhowi magaalada xarunta e ee mexico city ooyeena eedlan ku dareemay dhulgariirkaasa shaqaalo gargaarka iyo dad nool ku badbaadiyayeen burburka dhismayaalka hoostiyo waybana wararka sheegahaye anteciyaalka hoos jaraan dugse qayb ku haayi oo dhulgariirkaasa dumiya dhulgariirkan iyo xoogsheelika qiyaasi toddoba dhibi hal iyo saasoo kale khasaaro diirsi gobollada kale oo kiyaala mexico dalkaasiyo agnugul dhulgariirada waybana bilan horaantiya ka dhaway koonfurta wadanka ko kaleed xoogshay hayi siyeed dhibi hal oonka yaraan sagaalan qofka amuudenga warkii isinkula dareertan dhugunsidyaal idaacadda warsag ee magaalada baydhabo hamiinimaadan surunkaninkeegii warkaana shur ismaaciil axmed ee sinsaarti waana sinla dareer siyaasi maxamed xuseen faliir biikeyna farsameeyay intii warkanka lamid ereedanku kulmaana sidaa iyo nabadgelyo